إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada qodobada wararka alfurqaan kanaalka alkataa'ib al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday isbaare ciidamada dowladda federaalka u tiilay afaafka hore ee degmada boolamareer ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose dowladda burundi ayaa xabsiga dhigtay dhakhaatiir shaqada isaga tegey ciidanka ay dowladda xabashida ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa jirdil u geystay haweeney iyadoo dhibaatooyin laga soo sheegayo deegaano ka tirsan dhulkaas ciidamada turkiga ee ku sugan badda soomaaliya ayaa loo kordhiyey muddada ay joogayaan si ay u sii gurtaan kheyraadka dalkeena dowladda maraykanka ayaa soo saartay xeer ay ku mamnuucayso adeegsiga ereyga daanta galbeed ee loo yaqaano qayb ka mid ah dhulka falastiin ee gumeysiga ku jira horumar la xiriira dhanka wax soo saarka beeraha ayaa laga dareemayaa magaalada jamaame kadib markii beeralayda ay dhiirigelinta cabashada ah ka heleen maamulka islaamiga ah qodobka dibadda dowladaha ruushka ee yukrain ayaa isweedaarsaday tubaneeyo maxaabiis dagaal ah
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن markanna ku soo dhowaada warkaas oo faahfaahsan kanaalka alkataab al akhbaariya ayaa baahiyey muuqaal ku saabsan weerar lagu qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalka u tiilay afaafka hore ee degmada boolamareer ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose warbixinta isdaarkani waxaa ka warramaya cabdifataax faarax diiriye
waa muuqaal uu baahiyey kanaalka wararka ee alkataa'ib kaasoo soconaya hal daqiiqo iyo sikimo ayaad inta aad daawanayso muuqaalka waxaad ku arkaysaa dagaalyahano hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo hal mar isla helaya weerar abaabulan ay ku qaadayaan askar ka tirsan dowladda federaalka muuqaalkan ayaa soo bandhigaya weerar lagu qaaday isbaaro ciidamada dowladda federaalka u taalay afafka hore ee degmada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada shabaabka ayaad ku arkaysaa muuqaalka iyagoo boobsiinaya ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo iyagoo yaaban hal mar lagu degtay deedna naftu biday inay gurguurasho iyo dabaal uga baxsadaan ragga soo weeraray waxaad arkaysaa askari ka tirsan dowladda federaalka oo ay soo qabanayso kaamirada alkataib isagoo gurgurasho ku gelaya kanaal biyood deedna lagu hubinayo rasaasta
مجاهد لظل حرب الضروس شب شوف النار من شبابها وطعام kanaalka alkataaiba oo muuqbaahiya al-shabaab ayaa mar walba soo bandhiga weerarada ay fuliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo soo bandhiga xaqiiqda fagaaraha dagaalka dowladda federaalka ayaana aad u dhibsatay muuqaalada iyo sawirada uu faafiyo kanaalkan kaasoo soo bandhiga weerar walbo ay dowladda federaalka isku dayso inay daboosho madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa isagoo u muuqday mid dhibsanaya muuqaalada kanaalkan mar cagta la mariyey coosweyne yidhi inuu gaaray guri walba oo waalidiinta askartooduna ku kalifay in wiilashoodu kala soo baxaan fagaaraha dagaalka kaasoo sabab u noqday in askartii badbaaday baneeyaan furiimihii ay ku aadnaayeen dowladda burundi ayaa xabsiga dhigtay dhakhaatiir shaqada isaga tegey farxaan cali cabdulaahi ayaa warkani ka warramaya
ciidanka sirdoonka ee dowladda burundi ayaa lasoo warinayaa inay xabsiga dhigeen shan ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka guud ee dalkaasi dhakhaatiirta xabsiga la dhigay ayaa lagu eedeeyey inay isaga tageen shaqadooda kadib markii ay ka cawdeen mushaar la'aan sidaas darteedna xabsiga loogu taxaabay ilawareedyo kale ayaa waxa ay sheegayaan in dhakhaatiirta loo haysto inay waxyeelaynayeen amniga gudaha ee dowladdaasi burundi mid ka mid a ururada shaqaalaha dalka burundi ayaa xaqiijiyey in dhakhaatiirta la xiray iyaga oo aan la haysan amar rasmi ah oo lagu soo xirayo islamar ahaantana lagu xiray qolol ay leeyihiin hay-adda nabad sugidda ee dalkaas wararkan ayaa intaa ku daray in afar kale oo dhakhaatiir ah ay heleen hanjabaadyo iyo fariimo cabsigelin oo toos ah dhanka kale shakhsiyaadka saamaynta leh ee xarumaha daryeelka caafimaadka ee gaarka ah ayaa ku cadaadiyey amniga dalkaas inay tallaabo qaadaan iyadoo ururka shaqaalaha ay ku hanjabeen inay ku baaqi doonaan shaqa joojin guud haddii aan deg deg loo sii dayn dhakhaatiirta xidhan bilowgii janaayo ayay ahayd mar sidan oo kale dhakhaatiir niyad jabsan ay qaadeen tallaabo ay si guud isaga casileen isbitaallada gaarka loo leeyahay ee waddanka taas oo ka dhigan in hadda xarumo badan aysan lahayn dhakhaatiir caafimaad xariggooda ayaa ku soo aadaya xilli ay dalka ka baxayeen dhakhaatiir aad u badan sannadihii u dambeeyey sababo la xiriira mushaar la'aan ciidamada ay dowladda xabashida ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa jirdil u geystay haweeney iyadoona dhibaatooyin laga soo sheegayo deegaano ka tirsan dhulkaas cabdulkhaaliq macalin cabdiweli ayaa faahfaahinaya waxaa xarunta booliska ee degmada booq ee gobolka doolo oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato dowladda xabashida itoobiya ayaa lagu jirdilay ruux dumar ah mid ka mid ah ciidankii ku sugnaa xarunta oo isku dayay in uu kufsi u geysto gabadha ayaa waxa uu jirdil xooggan u geystay gabarhtaasi maamulka degmada iyo taliska ciidanka ayaa bilaabay inay hanjabaad u diraan qoyska gabadha iyagoo uga hanjabay in ay dilayaan gabadhaasi waa tan gabadha oo ka waramaysa dhibaatada loo geystay asalaamu calaykum waxaan codsanayaa laabaha ammaanka waxaan ka codsanayaa anigoo dhibano oo saliidka degmada booqle kusoo weeraray nimanka aan cindida u kalmaya askarta nin ka mida intuu damcay aniga isu handaday oo damcay inuu maxay ahayd handado oo qabsado markaan ku yidhahday wariga looxo geeskan bar aniga intuu igu soo boodiyey aniga intuu igu soo boodiyey feer iyo laad igala daalay xitaa isha feer iyo laad igala daalay isha xitaa si fiican waxoogama arko maxay ahayd waxaan rabaa inaan cadaalad helo anigu cadaalad ma hayso ehelkaygina waa loo hanjabay xitaa rafeetadii waa la ii diiday dadkii aniga ii socday oo maxay ahayd ii doodayeyna waa loo hanjabay waxa la yidhi waxba ma liidin marka waxaan codsanayaa inaan cadaalad helo maamulka itoobiya ka dhistay dhulka soomaali galbeed ee ay xoogga ku haysato waxaa tacdiib xooggan loogu geystaa bulshada kala duwan ee ku dhaqan halkaasi haba ugu sii darnaadaan gabdhaha muslimaadka ah ee halkaasi ku sugan ciidamada turkiga ee ku sugan badda soomaaliya ayaa loo kordhiyey muddada ay joogayaan si ay usii gurtaan khayraadkeena tafaasiil ku aadan warkaasi mubaarak cumar ayaa soo gudbinaya iyadoo dowladda turkiga qaybkaha dowladaha duulaanada gardarada ah ee ku haya dalkeena ayaa haatan ciidamada turkiga ee ku sugan badaha soomaaliya loo kordhiyey muddada ay joogayaan si ay usii gurtaan khayraadka ummadda soomaaliyeed waxaa loogu yeero baarlamaanka turkiga ee aqbalay codsi ka soo baxay madaxweynaha turkiga oo ah in ciidanka loo kordhiyo muddada ay joogayaan soomaaliya gacanka cadan waxayna ugu dareen sii joogitaankooda muddo sannad ah arrintan ayaa fadexad weyn ku ah dowladda federaalk oo markii hore u ogolaatay turkida inay soo gaaraan xeebaheena maantan waxaa go'aanka ciidamada lagu goynayaa gudaha turkiga taasoo muujinaysa inay xukuumadda ankara waddankii khayraadkiisa iska maamulinayso dowladdan tagta daran ee uu majaraha u hayo erdogan ayaa dhibaato baan ku haysa dalkeena iyadoona dalkeena ku soo qaaday duulaano qariska tuurnimaha oo ay ku doonayso inay ku boobto beri iyo bad horey waxaa gacanta ugu jiray ilihii dhaqaale waddanka kuwii ugu waaweynaa tani waa qayb ka mid a kuwa laga dhaxlay markii uu turkiga soo fargeliyey badaheenna iyadoona qayb ka he dowladdii ka dambeysay heshiiska xaaraanta ee lagu gacangelinayo xabashida qaybo ka mid ah baddeenna kaasoo lagu soo karkariyey magaalada ankara ee dalka turkiga dowladda maraykanka ayaa soo saartay xeer ay ku mamnuucayso adeegsiga ereyga daanta galbeed ee loo yaqaano qayb ka mid ah dhulka falastiin ee gumaysiga ku jira warkani waxaa ka waramaya farxan cali cabdulaahi xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ee aqalka koongareska maraykanka ayaa soo saaray sharciyo ay sheegeen inay ku mamnuucayaan adeegsiga ereyga daanta galbeed hadalkan oo ah boor iskuqaris uu yuhuudda ugu saxiixay lahaanshiyaha dhulka daanta galbeed waxay sheegeen inaan loo adeegsan karin dukumentiyada dowladda islamarkaana lagu beddelay magaca yuhuudda u taqaano dhulkaasi oo ah weedha judiya iyo samariya ahna magaca yuhuudda u taqaano dhulka daanta galbeed si ay u xoojiyaan una taageeraan sheegashada yuhuudda ee ah inay maamusho dhulkii ay qabsatay sannadkii kun sagaal boqol toddoba iyo lixdankii iyagoo gacan iyo garabba ka helayay dowladaha reer galbeedka oo ay ku jiraan maraykanka iyo u k wargeyska new york times ee ka soo baxa dalka maraykanka ayaa wuxuu soo xigtay wakiilka claudia teny wuxuuna sheegay tiro wakiilo ah ayaa go'aansaday in la dhiso kooxda saaxiibada yahuudiya iyo samaariya ee koongareska si kor loogu qaado siyaasadaha taageeraya qorshaha yahuudda ee lagu gumaysanayo dhulka falastiiniyiinta colaadda yahuudda iyo falastiin ayaa salka ku haysa muran dhuleed oo muddo qarni ah ka socday dhulka barakaysan ee ka mid ah bariga dhexe oo muhiimad weyn oo diineed iyo taariikheedba u leh muslimiinta taa oo ay yahuuddu ku doonayso in gebi ahaanba ay yeelato tani ayaa qayb ka ah tallaabooyinka uu maraykanku ku taageerayo sahayanada yahuudda oo xadgudub ku jooga dhulka falastiin horumar la xiriira wax soo saarka beeraha ayaa laga dareemayaa magaalada jamaame kadib markii beeraleyda ay dhiirigelinta cabashada ah ka heleen maamulka islaamiga ah warbixintani waxaa inooga diyaariyey maxamed daahir magaalada qadiimiga ah ee jamaame waxaa geeska ka mara webiga juba oo ka mid ah webiyada waaweyn ee soomaaliya dadka ku nool magaalada jamaame waxa ay ku tiirsan yihiin tacabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha waxaana soo raaca ganacsiga nuucyadiisa kala duwan markuu talyaanigu yimid magaaladan waxa uu la kulmay odayaasha magaalada iyagoo kala hadlay sidii ay u soo degi lahaayeen magaalada si ay ugu naaxaan wax soo saarka allah uu ku manaystay jamaame beeraha magaalada tanjamaame waxaa lagu beeraa dalagyo kala duwan sida ay ii sheegeen khubarada beeraha ku takhasusay ee ku nool magaalada dhulka hodanka ah ee ku habboon tacbashada waxa uu dhirirsan yahay jamaame ilaa iyo jiinka webiga cabdow bashiir oo bartay cilmiga beeraha ahna injineer dhanka beeraha iyo kanaalada ah ayaa waxa uu ii sheegay soomaalidu in ay ahaayeen dad caan ku ahaa tacabka beeraha gumaystaha markuu yimid soomaaliyana uu la wareegay beeraha cabdow bashiir ayaan weydiiyey inta qayb ee uu u qaybsan yahay dhulka iyo midka ku habboon tacabka beeraha ciidda in la barta waxaa loo baahan yahay waxbarasho in la- inaad gashid eh, soil science inaad baratid ciidda oo wadankan so- dhulka sidiisaba shan qayb ayuu u qaabsamaa waxaa laga faa'iidaystanaya dhulka waaye dhulka sidiisaba shan nooc waaye dhulka ilaahay wuxuu ugu dhamcaystay dadkiisa iyo addoomihiisa shan qayb ayuu u abuuray dhulka noo kala sheeg dhulkaasi waxa waxa waaye dhul dhul biyood eh, dhul buuro leh dhul daaq ah iyo dhul deegaan ah iyo dhul beereed ale kala yidhahda dhulka beerahana waa cilmi ayaa loo baahan yahay in la barto soil science in la barto soil science waxaa ka mid ah eh, alluvial soil eh, compact soil clay soil iyo iyo black soil iyo marine soil shantaas nooc waayo dadka soomaalidana waxay aad u yaqaaniin alluvial soil iyo sand soil beeraheen alluvial soilka waaye iyo sand soil dhowr jeer ayaan ku noqnoqday beeraha jamaame anigoo ku lugeeyay dhul aad u ballaaran oo xilligan ay tacbadaan beeralayda jamaame booqashadeeda waxaan la kowsaday xilli uu bislaaday oo uu soo daadanayay geedka cambaha sidoo kale waxaa bislaaday oo beeraha laga soo rarayay qaraha oo qiimo aad u jaban aad ku heli kartid suuqyada jamaame beeraha aan booqday sidoo kale waxaan ku arkay mooska oo aad u baxaya xasan nuur sabtow oo ku dhashay meel aan ka rogayn jamaame ayaa igu soo wareejiyey qaybo badan oo ka mid ah beeraha jamaame maxamedow meeshaan aa u jeedid dhulkan beeraha aa u jeedid oo qudaarta ka baxayso oo cambaha ka baxayo oo mooska ka baxayo oo zaytuunka ka baxayo oo isboondhees ka baxayo oo bambeelmada ka baxayso bocorka ka baxayo wax la soo kowi kar maahan wax socod lagu gaari karana ma ahan hadda waa daashimiya ha waa daale waxaa waaye socodkii annaga aan galnay weliba hadda laba maalin saddex maalin waa sii soco karnaa waayo beeraha yuuntooyka bilaaw ilaa iyo kamsuuma jilibku geey waa ishayaan wax oo kala baxsan oo kala go'aya ma ahan waa tabcadaan waa cunaan suuqa magaalada tanjamaame oo aan ku wareegay waxa uu ahaa mid mashquul badan oo ay ka adeeganayeen dadka ku nool magaalada tan iyo kuwa ka yimid tuulooyinka qaar ka mid a dadka aan suuqa ku arkay waxa ay iibiyaan dalagyada beeraha ka soo go'a sida galayda digirta sisinta iyo qudaarta noocyadeeda kala duwan idris maxamed nuur oo ka mid ah beeraleyda jamaame ayaan weydiiyey waxyaabaha xilligan lagu beero beeraha jamaame ee laga heli karo suuqyada degmo weyn oo aad iyo aad u qadiimi u ah waaye wakhti badan ay soo jirtay gobol ahaanna gobolka jubbada hoose ayadaa ugu horumarsan kismaayo gobol ah hadda waa ka horumarsan tahay insha allah waxay leedahay beero waaweyn ama ha ahaato shuuciyadii laga soo tego mashaariic badan baa jirtay mashaariicdii hadda waa iska dumeeno laakiin hadda waxaa laga beeraa waxyaalo badan dalaga sida muuska cambahana waaba taagan yahayba mooska liinta babayga canabka canuuniga beeturaas basalka ansalaatada waxyaalo badan ka baxo gelida sintana habadaabo waa meel ilaah ku manaysta waa beero waaweynna waa leedahay oo ilaah ku manaystay nimcadaasna ilaahana siiyey waa meel jubbooyinka maarata marka layidhaahdo ma- awowga jubba uu maro tani goobeen ilaa iyo meeshay ka soo bilaabato intaasaan beeraha ka dhihi lahaa marka tabcashadeedana waa joogto wax kastana waa ka baxaan markii ugu horeysay beeraleyda jamaama waxa ay beereen oo allah fadligiisa ay ku guulaysteen geedka loo yaqaano baytaraafka geedkan ayaa laga helaa faa'iidooyin badan oo xilligan aysan noo saamaxaynin in dhammaantooda aan soo gudbinno balse waxaan ku soo koobaynaa toban faa'iido waxa uu ka hortagaa dhiigyarida waxa uu qurxiyaa maqaarka wuxuu ka hortagaa daadashada tinta iyo cidiyaha wuxuu koriyaa oo uu kobciyaa lafaha iyo ilkaha wuxuu waxtar u leeyahay sifaynta beerka iyo keliyaha wuxuu badiyaa difaaca jirka wuxuu aad ugu fiican yahay hooyada uurka leh iyo tan nuujisa wuxuu ka hortagaa dhibaatooyinka ku yimaada maqaarka wuxuu dejiyaa macaanka wuxuu sidoo kale hoos u dhigaa kolestaroolka dhakhaatiirta ayaa ku taliya in geedkan baytaraafka cabitaan laga dhigto suuqa jamaame halka xabo ee baytaraafka waxaa la iibiyaa kun ama laba kun oo shilinka soomaaliga ah idris maxamed nuur ayaa ii sheegay in lix bil laga joogo markii ugu horeysay oo ay bilaabeen inay abuuraan baytaraafka si fiicanna loogu guulaystay idris waxa uu ka mid yahay beeralayda xilligan uu u abuuran yahay geedkan baytaraafka waa muddo dhow markay ugu maarta ugu sokayso waa un sanac ama lix bilood oo kale taasaa maarata meelahaasaa la bilaabaday waa lagu guulaystay tacabkaa soo saaray waa aragnay hadda nafkeena beerileen ahay hadda waa ii beeran yahay weli ma soo bixin laakiin qaar waan ku arkay suuqa la keenay yaa fikirkaas idinku dhiirageliya fikirkaas insha allahu tacaala horta waxaa iska leh fikirkaas beeraleyda qaarkooda iska leh dad badanoo hadda ee ganacsatana way lahaayeen in ma arkay abuurkii la keeno horta la hormariyo waxaan ogaanay kismaayaha noqota magaalka weyn in laga isticmaalo waxay u badan tahay banimcadeed u badan tahay geel maaragtay xoolaha iyo beeraha laakiin qaas ahaan iyo qaab ahaan bahalkaasi waxaa nugu dhaliyey isbahaysi beera ay samaysay beeraleyda ay samaysay marka waxaan hadda la'nahay xoogaa suuqa suuq loo maaragtay suuqiisu waa iska yaraa suuq geelka hadduu soo tamaatayisa ay badatana waxaan u dhoofin doonaa koley gobolka jubbada dhexe ha ahaato gobolkeena dhexdiisa haddii la heli kara meelaha kale sida hadda cambaha aan ugu dhoofino maaragtay xamar oo kale ama magaala madaxda oo kale aan u dhoofino xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay aad u dhiirigelisaa beeralayda ah si loo gaaro isku filnaansho gacan shisheeyana looga maarmo waxaan u soo joogay oo aan shabeella hoose ku arkay beeraley badan oo ay maalgelisay xarakada kuwaas oo la siiyey matooro shidaal iyo makiinado si loogu dhiirageliyo in ay ka faa'iidaystaan kheyraadka allah uu ku galadaystay ummadda soomaaliyeed dhulka barwaaqada ah iyo webiga jubba ee mara halkan ayaa jamaama ka dhigaysa xarun muhiim u ah wax soo saarka dalkeena cabdirasaaq ibraahim cabdi oo ka mid ah beeraleyda jamaame ayaa ii sheegay in wax soo saarka beeraha jamaame uu kordhay markii ay dhiiragelin ka heleen maamulka islaamiga ah ee jamaame iyagoo ku tallaabsaday inay beeraan midho hor leh oo aanan laga aqoonin magaaladan beeraha waxay kala yihiin beero waraaba iyo sakaanyo waraabka markaan ku ihahdo kuwa matoorka ayaa laga wadaa waxaana ka soo saaranaa sida muuskoo kale sagaal bilood ilaa iyo toban bilood kadib hooska waa iska diyaar maxaa la yidhaahdaa saddex biloodlahana basasha ansalaatada iyo khudaarta noocyadeeda kala duwan iyo sida hadda walaalka nabadoonka iiga horreeyay uu sheegayay bahalkan ayaa nagu cusub bayturaaska waa qudrad aad iyo aad u muhiim ah waxaana nagu dhiirageliyay walaayada islaamiga insha allahu tacaala aad baana looga guulaystay galeyda iyo sisintana iska badaa walaayada islaamiga markay beeraha nagu dhiiragelisay ayaa nooga horreysay wax soo saarkeeda beeraha walaayada ka hore annagu beeraha aad uguma takhasusin balse waxaaba dhici jirtaba basasha annaga jamaama ama jubada hoose aan u baahannahay baar dheer ayaana loogu keeni jiray dukaamada waxaa lagu iibin jiray xabad basal oo toddoba qayb loo kala qaybinayo jabkii basal oo nyaanyada lagu iibinay haddana ilaahay subxaanahu watacaala guryaheenna inay basal ka buuxdo mooskeenna guryaha ay ka buuxsamaan barwaaqadaasna ilaahay subxaanahu watacaala ayaa na gaarsiiyey suma walaayada islaamiga ee xarakada shabaab almujaahidiin ayaa nagu dhiirigelisay xilligan jamaame waxaa ka jira amni ballaaran oo ku yimid hirgelinta shareecada islaamka beeraha waagii hore lacag yar ayaa lagu gadan jiray balse haatan qiimahooda aad buu u sarreeyaa sababo ku aadan amniga ka jira magaalada sida uu noo sheegay cabdirasaaq ibraahim laba arrinaa u kala qaada beeraha sakaanyo iyo waxaan u kala qaadaa waraab waxaan kugu hormaraa waraabka waraabka calaa ektara loo iibiyaa ektarkan waa afar darab qiimaha hadda ugu dambeeyey beeraha iyagaa kala ehba afarta darab oo ektarka u dhiganta waa laba kun ilaa iyo waxay u dhexaysaa kun iyo toddoba boqol ilaa iyo kun iyo lix boqol kuwa ugu wanaagsan laba kun waa kuwa kalena waa kun iyo lix boqol kun iyo toddoba boqol kuwa sakaanyada kuu soo haray beeraha waxaa ugu qaalsan meel la yidhaahda jambarow ilaa iyo gasiile toban milyan waa calaa darab waaya darabka toban milyan doolar ahaan kolliba toban milyan markii la celceliya sarifkeeda waa taqaanaa marka beeraha walaayada ka hore laakiin iska raqiisay ahaayeen ilaan dhiiragelinta oo walaayada xarakada ay samaysay awgeeda beerihii waa loo soo jeestay shaqooyinka dhanaa la joojiyey warkan wuxuu idinkaga imaanayaa warbaahinta alfurqaan ugu dambayntii warka dibadda dowladaha ruushka iyo ukrein ayaa isu idaarsaday tubaniyo maxaabiis ah moscow ayaa arbacadii ku dhawaaqday in boqol iyo konton maxbuus oo u dhashay ukrein ay kaga dalbatay kiyev tiro intaasi la eg oo askar ruushiyaan ah waana mid ka mid ah kiisas dhowr ah